maareeyaha guud ee hay-adda maamulka garoomada ee dalkan kenya ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaan k a a mudane kalib costani ayaa gegida diyaaradaha ee moy international airport ee magaaladani mombasa si rasmiya waxaa u dhagax dhigay shirkadda dhinaca xamuulka ee g n oo uu nin ganacsada soomaaliya oo kasoo jeeda magaaladani mombasa oo lagu magacaabo ganacsada guuleed aadan uu isagu hirgelin doono munaasabadani xarigga looga jirayey dhagax dhigga dhismaha shirkadani g n ee magaaladani mombasa oo noqonaysa shirkadii ugu horreysay oo garoonka diyaaradaha ee moy international airport oo ka shaqayn doonto dhinaca dhoofinta iyo soo dejinta ayaa waxaa kasoo qayb gelin mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan hay-adaha kala gedisan ee dowladda sida waaxda canshuuraha maamulka dekedda iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin ka socday dhinaca maamulka degmada mombasa mudane kalab costani maamulaha guud ee hay-adda maamulka garoomada dalkan kenya k a ayaa waxa uu bogaadiyey tallaabadana uu sheegay in loo qaaday dhinaca horumarka dhaqaalaha Kwa hivyo nawashukuru sana, nataka niseme tumefika hapa ili kuzindua mradi huu wa kampuni ya GM Cargo ambayo ni ya kampuni ya Wakenya, kampuni ambayo inadhaminiwa na Waafrika na Wakenya wenzetu, ambayo itakuwa ikibeba mzigo kutoka bahari kwenda na ndege katika eh, vituo ambavyo hiyo mzigo inatakikana. Tunashukuru sana kampuni ya GN Cargo kwa kukubali kuweka rasilimali yao hapa, na sisi kama halmashauri uh, uh, ya viwanja ndege ya Kenya tutashirikiana na wale wote ambao wanaweka rasilimali yao kufanya biashara na sisi ama kutumia yale shamba tunawapa.
ganacsada guuleed aadan oo ah maamulaha guud ee shirkadani g n islamarkaana ka hirgelinaysa gudaha garoonka diyaaradaha ee mo international airport shirkadani dhinaca dhoofinta iyo soo dejinta ayaa waxa uu sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan ganacsato badan oo aan horey fursadan u helin arrin la yidhaahdo waxaan furnay meel la yidhaahdo ground breaking la yidhaahdo oo aan meel dhagax dhigaynay dhagax dhigaas oo ah g n cargo kenya limited aniga waxaan ahay chairmanka oo g n cargo kenya limited at the same time waxaan suubinay arrin waxaa jirta oo la yidhahda iyada organic meat waan ka suubinayna meeshan slothouse maraykaani aan ka suubinaya iyadana iyo meel kale oo iyadana aviation ah oo aan rabna inaan suubino waxaasoo dhan waxay ka dhacayaan airportka mombasa international airport international airport waxaa jirta cold storage iyo warehouse aan ka suubinayna meeshaas cold storagekaas iyo warehabka waxaan ka suubinaynaa arrimaha fiishka arrimaha oo oo hilibka arrimaha oo oo maxaa la yidhahdaa fruudka vegetable waxaasoo dhan beeraha meesha ku yaal beerahaasaan rabnaa inaan dadka iyaga aan buusta garayno waxaan u haynaa market weyn aan waxaan u haynaa ilaa iyo europe countries ilaa german ilaa niman badanoo waxaa noo imaaday marka tenda eh tendadaasaan annaga ku baasnay markaasaana lasii leaseland oo 25 years leaselandkian maanta waxaan suubinaynay ground breaking ground breaking hadda waan dhamaynay marka hadda dhismiyaa la bilaabaya dhismaha markii labaad meesha waxaa soo maraysa hilib waxaa soo maraya fish waxaa soo maraya fruits waxaa soo maraya vegetables waxaasoo dhan waxaan rabnaa mashaariicdaas inaan u qaadno waxaan suubin rabnaa soomaaliya iyo kenya hadda waxay noqotay soomaaliya waxay ku darsantay east african community east african community waxaan rabnaa alaabtaa ka imaanaya soomaaliya sida fishka oo kale soomaaliya baddeeda waxay leedahay lobista aad u fara badan lobistadaasaan rabnaa inaan ka keeno soomaaliya oon diyaarad meeshaan waxaan ka hagaajinaynaa wey oo aan u gaarna ilaa kismaayo diyaarada aan meeshaan ka qaadna aan geyno teeda kale meeshan waxaan rabnaa inaan suubino c n a wax la dhaha c n a waa konsabka cusub oo hadda la suubiya oon hadda anaga bilaabayna garaad saalax oo ka mid odayaasha dhaqanka soomaalida ee magaalada mombasa ayaa waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan hirgelinta shirkadani annagu haddaan soomaalinahay si khaas ah ayaa muxuu ahay aan ugu faa'iidaynaa sababtoo ah waxaa ku jira qayb muxuu ahay muxuu ahay qayb hilibka laga dhoofinaayo sidaad ogtiin annaga waxaan leenahay xoolo tiro badan oo maaragtay geeli ari iyo loo intaba leh marka xoolahaas marka waa inaan u helnaa suuq geyn fiican arrintaas way naga caawin doontaa sidoo kale waxaa ka faa'iidi doona beeralayda oo iyaguna qudaartooda halkan loo sameeyo loo samayn doona meel lagu kaydiyo weliba mombasa keliya ma aha waa world wide waay kan adduunka soomaaliya qof joogo yurub countries meel walba shaqada waa opportunity weyn waay nafaas weyn waay insha allahu tacaala dadka ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan oo soo dhaweyna waddankan waxaa ka furan mashruuc badan oo opportunity leh qof waxay saxsan yihiin oo nidaam fiican oo ku shaqaysto waddankan jaanisaha ku yaalla insha allahu tacaala mombasa soo dhaweynaa maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star